aad baad umahadsan tahay cabdisamed cabdullaahi saaka mar sii horeysay ayaan waxaan soo gaaray magaalada buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose magaaladan oo maalintii jimcaha dagaal culus uu ku dhex maray dagaalyahanada xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo ciidamada uganda oo qaybta ka ah howlgalka atmis durbadiiba markaan magaalada cagta soo dhigay waxaan u dhaqaaqay xero weyn oo ciidamada uganda ay ku lahaayeen magaalada buulomareer ee shabeellaha hoose xerada horey waxa ay u ahayd beer afendo ah oo cambo iyo geedo kale ay ka baxayeen dhammaan dhulka ayay dhigeen dhul xaqiiqatan aad u ballaaran ayay ku fadhiyeen oo ay isku gadaameen halkaas ayuu dagaalka ka dhacay albaabka ugu horeeya markaana cagta saaray durbadiiba waxaan ku arkay meydadka askar aan ka tiriyey qiyaastii kow iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada uganda oo laba dhufays ku jira kuwaas oo xaqiiqatan aan la fiiri karin islamarkaana abadbu ay ka haleeshay meelaha ugu muhiimsan jirkooda sida madaxa iyo wadnaha cabdisamed waan sii socday gudaha xerada ayaan galay halkaa waxaan ku arkay meedad kale oo ka tirsan ciidamada uganda tirada guud ani indheheyga aan saaray ee xerada aan ku arkay lixdan askari waa ay dhaafayeen weliba meelaha qaar xerada ma aanan gaarin anigoo ku dhex lugeynaya wax ku dhow laba saac marka xerada waxaad dareemaysaa inay aad u ballaaran tahay sidoo kale xerada waxaad ku arkaysaa dawaaridii dagaalka lagu gubay waxaan arkay laba taangi oo ciidamada uganda guud ahaan dagaalka looga gubay sidoo kale waxaan arkay gawaari gaashaaman oo kuwa kawga ah oo calaamada midowda africa uu ku sawiran yahay sidoo kale waxaan arkay teendhooyinkoodii oo dhammaan dhulka lala simay kuba aad u badan ayaa gudaha xerada weli yaalay oo lagu dhex arkayaa isla xerada waxaan ku waraystay weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo xaafadaha kala duwan magaalada buulomareed ee shabeellaha hoose soo maray magaalada si guud amnigeeda waan u imaan doonaa laakiin xerada waxaa loo fasaxay dadkii magaalada iyo daafaheeda ku noolaa waxaana ay halkaa weli maalintii saddexaad ay ka qaniimaysanayaan agabyadii ciidamada uganda ay isticmaalayeen hadday ahaan lahayd digaad dhar raashin maacuun alaab kale oo aad u badan xerada si guud markaad u fiirisid meel kasta midad baa yaala oo ka tirsan ciidamada uganda kuwaas oo inay dilaacaan ku dhow xaqiiqatan aadna aada intahaada aasiisan karin markaad eegtid inay hormoonka kasoo baxaya darteed weliga shabeelladaas waxaa noo sheegay in xeradan lagu laayo ciidamo aad u badan aadana aad u badan oo ka tirsan askarta uganda tiro kale oo maxaabiis ahna laga qabsaday maalintii saxaad saddexaadna wilaayada ay gacanta ku hayso magaalada buulomareer amnigiina si tartiib tartiib uu usoo laabanayo xisbadii baa shaqaynaysa waana arki karayay ciidamada jabhadda wilaayada shabeellaha hoose ayaa meelo kala duwan jooga dadka magaalada markaad fiirisid qayb ka mid a waa ay barakaceen haddana magaalada ma moodid in laga barakacay wadooyinka dad baa fadhiya oo dad da ah dhalinyaro iyo haweenba isugu jira maqaayadaha ayaa furan shirkadaha isgaarsiinta ayaa shaqaynaya jawiga guud ee magaalada wuxuu u muuqdaa mid xasiloon saaka mar sii horeysay waxbay soo rirideen ciidamada uganda ee ku sugan golweyn laba ruux ayaa ku geeriyooday tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weliga shabeellaha hoose ayaa weliga shabeellaha hoose shacbi samad ayaa dadka u tagay u tacsiyey si guud xaalka magaalada iminka oo aan kula hadlayo jawi deganaasho ayaa laga dareemayaa laakiin sanado badan oo aan magaalada aan mar imid cabdisamado waa ay ka duwan tahay sidii waaga aan ku ogaa shareecada islaamka markii lagu xukumayey magaalada horumar ballaaran baa ka socday dhinaca kobaca way kobciisay beero badan baa dadku ay ku baraarugeen tacabka suuq weyn bay lahayd iminka waxaas dhan ma shaqaynayaan magaalada dadkan waxay ii sheegeen in magaalada laga barakacay ganacsigeedii uu xirmay beero warkooda daa xaalka buudamareel cabdisamad iminka aan kula hadlay waa sidaa waa tahay maxamed waxaad ila wadaagtay qaar ka mid a sawiradii aad ka soo qaaday xeradii ee ciidanka uganda waxaan arkayay ciidanka meydadkooda ma samayseen inaad baartaan askartaas si aad u ogaataan haddii ay wataan oo kale aqoonsiyo ama sawiro wejiyadooda iyagoo nool laga garan karayo mise waxaad leedahay askarta looma dhowaan karo oo way way dilaaci karayaan alsamad xaqiiqatan taa ayaa dhab ah askartu muddo saddex cisho ah ayay halkaa yaalaan markaad fiirisidna waxaad is leedahay saddex bil ka hor miya halkan lagu dilay hormoonka kasoo baxaya markaad aragtid iyo inay dilaacaan ayay ku dhow yihiin sidoo kalena jirkooda maba garan kartid cabdisamed laakiin meelaha qaar tutooyinkooda waan ka arki karayay in saraakiil ay ku jiraan oo calaamada muujinaysa ayaa dharka ugu xiran laakiin si guud askartu wax badan lagama garan karayo asaasta meelo adag bay ka haleeshay laakiin waxaan arkayay oo la ii tusay oo aniga xataa markaan qololka ku wareegaya aan ku arkay aqoonsiga askarta waxaana ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ciidamada uganda oo ay suurtagal tahay inay halkaa ku dhinteen oo ay suurtagal tahay in gacanta lagu dhigay amaba oo ay suurtagal tahay inay halkaa ka baxsadeen oo askarta lugahooda iyooga maalaya gaaray golweyn ay ka mid yihiin laakiin waxaa xaqiiqaha ciidamada halkaasi midafkakooda yaala cabdisamadow tirada xarakada mujaahidinta al-shabaab ay sheegtay waa ay ka badan yihiin aad leedaha meel kasta askar baa taalo oo ku geeriyooday oo ku dhintay xataa waxaan arkaya meel ka baxsan xerada askar ka tirsan ciidamada uganda oo dhowr mitir u jirta ayaa iyagoo dhaawacyo ah ku geeriyooday magaalada qaar xaafad dhexdeeda waad ku arkaysaa ciidamada miilafkooda waa ay yaalaan waa daadsidiin waaliga shabeellaha hoose wuxuu ii sheegay in howlo nadaafadeed gurbadii magaalada ay ka bilaabayaan sababa dhanka caafimaadka darteed bulshadan oo ugu baaqay in nadaafadda ay ku dadaalaan marka cabdisamed askarta saraakiil inay ku jiraan sawiradu inaad ka garatid waa ay adagtaa laakiin waxaa ka garan kartaa ee aqoonsigooda ayaa ku muuqanaya in saraakiil ay ku jiraan oo ka tirsan ciidamada uganda waa tahay waxaad la joogtaa maamulkii ugu sareeyey ee gobolka shabeellaha hoose dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ma kuu suura gashay inaad la kulanto maxaabiistii ugandeska ee gacanta lagu dhigay
maya ma aysan ii suurtagelin meelaha qaar waxaa la ii sheegay in gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maxaabiista ku dhaceen shalay oo ugu dambeysay saddex askari oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa laga soo qabtay xerada iyagoo ka dhex dagaalamaya laba ka mid ah waxaa soo qabtay dadka deegaanka oo waxay ku wareejiyeen wilaayada shabeellaha hoose sidaas ayaa xarakada mujahidin al-shabaab gacantooda loogi loogu geliyey askari kale isagoo dagaalamaya ayaa lasoo qabtay marka shalay magaalada in ciidamada maxaabiistu ay ka dagaalamayeen saddexdaasi ayaa shalay lasoo qabtay ima aysan suurtagelin inaan xog faahfaahsan amaba aan waraysto maxaabiistaasi tiradooda iyo haddii ay saraakiil ku jiraan nooma suurtagelin laakiin dadka deegaanka waxay ii sheegeen in ay ku guulaysteen askar baxsanaysa oo ka tirsan ciidamada uganda iyagoo buumooyinka wata oo tuutaha iska siiyay inay gacanta kusoo dhigaan taas oo muujinaysa in dadka magaalada buulamareer ku nool ay runtii dhibaatooyin dhexaadle ay ku qabeen ciidamada uganda aadna ay ugu faraxsan yihiin dhibaatada halkaa ku gaartay oo iyagu ay la shaqaynayeen wilaayada shabeellaha hoose iyo ciidamada mujaahidiinta meel kastan iminka waxaad ku arkaysaa dagaalyahanada mujahidinta al-shabaab oo ammaanka sugaya ciidankii xisbada baa shaqaynaya jawiga guud magaalada wuxuu u muuqdaa mid aad u xasiloon si tartiib tartiibahna amniga waa uu soo laabanaya sawiradaasad arkaysayna runtii waxaa jira sawiro kale oo magaalada aan kasoo dhex qaadnay oo xaalka guud magaalada muujinaya biidnillahi ilkariim iyana waan soo bandhigi doonaa laakiin jawiga guud magaalada buulamareer sidaas weeye inkastoo dhowr sana dhowr siday ahayd ay ka duwan tahay haddana waxaa la rajaynayaa in ciidamada uganda aysan mar kale kusoo laaban magaalada biidnillahi ilkariim shareecadii islaamka lagu yaqaano magaalada mar laga hirgeliyay inay dib usoo laabato si dadka ay rajaynayaan waayahay kaasi wuxuu ahaa maxamed daahir cali sow oo qadka si toos ah ugu jiray kuna sugan magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo dhowaan laga saaray ciidamadii uganda ee duulaanka ku joogay
وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى